maalinta caafimaadka dhimirka adduunka tobanka oktoobar waa maalin caalami ah oo loogu talagalay waxbarashada caafimaadka dhimirka ee caalamiga ah wacyigelinta iyo udoodista ka dhanka ah faquuqa bulshada waxaa markii ugu horeysay loo dabaaldegay kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii hindisaha xiriirka adduunka ee caafimaadka dhimirka oo ah urur caalami ah kaasi oo xiriir la leh in ka badan boqol iyo konton waddan maalintani waxa ay fursad siinaysaa xirfadlayaasha caafimaadka dhimirka inay ka hadlaan oo ay iftiimiyaan shaqadooda iyaga oo caafimaadka dhimirka ka dhigaya mudnaanta koowaad ee adduunka maalinta caafimaadka dhimirka adduunka waxaa taageera w h o iyada oo kor u qaadaysa wacyiga ku saabsan arrimaha caafimaadka dhimirka iyada oo loo adeegsanayo xiriirada adag ee ay la leedahay wasaaradaha caafimaadka iyo ururada bulshada rayidka ah ee adduunka wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadka hirshabeelle muxudiin mukhtaar macalin ayaa radio baarulo uga waramay muhiimadda maalintan iyo sida ka wasaarad ahaan ay uga warqabaan dadka qaba cudurkan
wasaaraddu way ka warqabtaa si joogtaa ayay uga warqabtaa si gaar ah wasaaraddu waxay wacyigelin iyo xusuusin u sameysaa dadka qabo iyo guud ahaan dadka ku nool deegaanada hirshabeelle maalintan muhiimka noo ah oo ah tobanka oktoobar sanad walbo la xuso marka wasaaraddu waa ka warqabtaa xarumo waxaa jiro runtii dadka qabo xanuunkan oo dhimirkala lagula tacaalo ama lagu dabiibo wasaaradduna mararka qaar iyo si joogto ahba uga warhayso ama markaas ay wixii markaas facility ah ama adeeg ay u baahan yihiin maalinta dhimirka adduunka wasaaraddu waxay diyaar u tahay si joogto ahna u sameysaa sanad walbo markii la gaaro waqtigan oo tobanka oktoobar ah sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka runtii wasaaraddu si waxay u xusaysaa sidii loo xusi jiray iyo si lamid ah ama si ka ballaaranbo
doctor axmed maxamed shire oo ka howlgala qeybta dhimirka isbitalka guud ee gobolka hiiraan ayaa radio baaruulo uga waramay sida ay u xanaaneeyaan dadka qaba xanuunkan iyo sida loo daweeyo marka waxaan bukaanka waxaan nahay bukaan eeg bukaan socod eegaan nahay bukaanka oo maaragtay socdo bukaan socodka ayaa noogu yimaado sidaasaan daawo uu qornaa ayagaa badan oo nuucyo kala duwana marka dhammaan cudurrada dhimirka oo dadka maaragtay dhimirka ka xanuunsan ayay gaar u tahay oo lagu daaweeyaa xanuunada maaragtay waxaa jiro dad heer gaaray silsilad lagu xiro oo xirxiran la keeno dad maaragtay la wado oo caadi u socdo oo maaragtay walwal iyo maaragtay walbahaari ay haayaan waxay dhahaan dibresshonka waxaa jiro bukaano sidoo kale qalalka ah jiro marka way kala duwan yihiin hadba markaa sidii maaragtay ku habboon ayaa loola tacaamulaa oo loola daaweeyaa bukaanada siday u kala duwan yihiin ujeeddada guud ee maalinta caafimaadka dhimirka adduunka waa in kor loo qaado wacyiga arrimaha caafimaadka dhimirka ee adduunka iyo in la abaabulo dadaalada lagu taageerayo caafimaadka dhimirka